hay-adda sodmaya ee liisas afgorod ee la saahiday hay-adda daryeelka aadaya owlaada ee amakuba oo ay hay-ad ku shaqeeyasa arrimo daryeelka aadaya owlaada ujeedka heliis kuuya ah in lamada hay-adoodii isku kaaladan sidii uun kuwada shaqeeyi lahaayeen gargaarowka bulshada soomaaliyeed iyo iniyo ku saacidan ka sodma ahaan helowka agab caafimaad oo gurmad degdega iyo sidii landeersii lahaay shacabka soomaaliyeed gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxmuud macalin cabdulle yaan mahadnagay hay-adda amakuuba iyo isu-on xusey iniye agabyada iyo hadeersiday iyo weliba ahaanyo hawadayo ku shaqeey doonaan bulshada soomaaliyeed waanayo ku shaqeey doonaan in qalabka gurmadka degdega ee la deersiy deegaanada fogfog ee dalka waxaan kalanto runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay inaad tihiin tiim soomaaliyeed oo sixil qaamay oo runtii shaqada muddo dheer kusoo jiray waana ku faraxsannahay runtii annaga farxaday noo tahay inaad wasaaradaho dhan la soo shaqayseen lana shaqaysaan ood kaalmayseen ama wasaaradda caafimaad ka noqoto ama isbitaalada guud ha noqoto ama wasaaradaha karanto ha noqoto dabcan aad iyo aadaan runtii idinkaga mahad celinaynaa guud ahaan annaga sodmo haddaan nahay dabcan waa ogtihiin mas-uuliyadda iyo t o arkeyna iyo runtii mas-uuliyaddana saaran mas-uuliyad aad culus waay hay-ad la yiri arrimaha emergencygaad ka shaqaynaysaa arrimaha coordinationka iyo sidii ay hay-adaha guud ahaan wada shaqey lahayn aad ka shaqaynaysaa iyo xaaladda lagu jiro waad dareemi kartaan saad sheegteen waayo hay-addan waxaan u maleynaa laba sano ayaa hadda u buuxsantay gudoomiyaga hay-adda daryeelka aadayo dhallaanka ee amakuba cabdulaahi afra ayaan mahadnagay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka waynuusi sheegay inuu la shaqeey doonaan hay-adda maaraynta barnaamijkii aan ka shaqeynayna anagoo tiimkeenna inaan contact la sameyno hay-adda sodma sida mareeya uu sheegay annaga shaqadeena waxawaaye si uu hadda u sharaxay brograamkan annaga askeeda isku xilqaabnay inaan yani dalkay dadka wax u qabano intii tabarteena aan ku dadaalo runtii aan aaminsanahay muddadii ay aasaasnayd iyo waxqabadkeeda ay kala wan yihiin xaqiiqadii markii dhahdo marka aan booqanay xafiisyadooda waxaan arkaynaa inay ka horumarsan yihiin dowladaha qaar oo horey u jiray aadaan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa annagana heshiiskaas inuu ka mara dhalino oo uu noqdo heshiis mara dhal ah